kulankan oo diiradda ka saaraya sidii lagu xoojin lahaa iskaashiga dhexeeya hay'adaha dowliga ah qaangaarka, beeraleyda, iyo bulshada si loo horumariyo qaababka maaliyadeed ee gudaha dalka waana lagu shaqeeya kor-u-koobka dhaqaale oo waara oo ku dhisan hal-abuur iyo hufnaan, iyo waliba la kabowday magaalada Baydhabo. Walibana kulanku waa qaban qaabiyey wadaag Somdep iyo hay'adda World Vision. Ka qaybgalaya agaasimayaalka guud ee wasaaradda ganacsiga, xanaanada xoolaha, agaasimaha rugta ganacsiga Koonfur Galbeed, maamulka degmada Baydhabo, ganacsato, qaybo ka mid ah bulshada horyaalka diiwaangeliyay mashruuca, waxaana ka mid ah madaxda hay'adaha isku kaalada mashruucana ku hadlay ujeedka guud iyo muhiimada uu leeyahay.
ujeedadiis waxa weeyaan in laga hadlo siyaabaha kala duwan ee dadka iskaashatooyinka ganacsatada yaryar haweenka ay uga faa'iideysan karaan mashruucan oo la dhaho farm so mashruuca farm oo afka qalaad ku qora waxa weeye financial innovation and resource mobilization waxa weeyaan sheerkiisii oo idiin gado marka waxaan soo burbuus garaynoo soo bandhignay barnaamij barnaamijkaas oo u sahlaya qofka inaana shuruudihii faraha badnaa ee qofka laga rabay ee nootaayadii maxaygii damiinulmaalkii waxaasoo dhan qofku markuu go-aansado xafiisku imanaya uu isdiiwaangelinayaa automatically markiiba barnaamijkan intuu socdo tiraa loogu talagalay tiradaasi tink habaweynay maraysa hadda intiina isrejiskarayn iyo waxa weyaan intiina rejiskaraysanba hadda halkan ku jirta oo shahaadooyinkii haysata gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada baydhabo cadan cali carab iyo agaasimaha rogto ganacsi koonfur galbeed axmed aadan cabdiraxmaan irinisho oo dhawaay mashruuca shirkadaha oo hata wadaagantu ku roogda waliba hanlanka hadiise hata sheeg awees sheegi lama boqol la sii runtii biiladeela ime walman gobdayan biila ku nagadaayan haddii hiliba laga gada lehra walyar kiiliya le nagadaayan haddii gudaara laga gada lehra meel ku yaaba han hoomeyto inahan buuyan marka waylan baahanya ini walaawoonyoona la fiiriya runtii ganacsada yaryar wadankan may wax soo saarka iyo maybuu kalena yani maybuu walada deegaankan ka faadana ku midata laakiin wax soo saar naftirshay mayn baahanya cilmo iyo aqoon waan baahanya dabcan xiliga hore deegaanku soo technology injarn iyo maybua gobolo dhex laku quuday jari walay gacmo lax ka saarle maybua laka quuday jari agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed yacquub isaaq iyo agaasimaha guud ee wasaaradda hanaanada hoolaha koonfur galbeed cumar maxamed cabdulaahi iyo dhinishu tilmaamay muhiimada mashruuca wadanka mayn gudubay wala eraay development may la eraay dadkii walqobsadaaw iskaashatooyinkii amba gruubyadii amba combanieskii oo walqobsadaaw iyo la caawiyi doona walaagay hata ku dambooye marka maysinka baraarujiyey walqobad rasmi ah ini isinsiinkunagana mayla eraaye wal oo n g o lay sheenay aragdaylaku guduba isinsiinkunagana wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha haddamay diiwaangeliyahayana oo mardhow bilaabo doonana iskaashatooyinka rasmiga eh oo jira oo beerleh xafiis leh iyo la diiwaangeliyahaye kudib dadkaasa may la fadahaya in aragday la maalgeliye wasaaradda ganacsiga warshadaha anoo magaceeda ku hadlaayo waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso horumarinta ganacsiyada ee qeybihiisa kala gedisan hadday ahaan lahayn beeraha ama xoolaha ama brofession walbaba culeysyada ugu waaweyn ee na haysta waxaa kow ka ahaa marka dadkii kow ma lahayn aqoon ku filan oo ganacsiga maaragtay maaragtay kobcinaya annaga dadkeena baadiyahii u badnaayeen oo maaragtay xoolo iyo beeraa lagu tiirsanaa magaalada marka la imaaday nolosha waa isbedeleysaa marka magaaladii beerna ma taallo xoolo badanna ma joogaan waxaa keliya ee lagu noolaan karo waxaa waaye marka profession inaad haysato mise maarata xirfad inaad leedahay wax walbana waxay u baahan yihiin barasho